wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaaliga soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa ka jawaabay cabashooyin ay beeralaydu ku qabeen ciidamada jooga baraha laga baraha lagu baaro baabuurta sida khudaarta soo gasha magaalada muqdisho wasiirka ayaa sheegay in beeralayda soomaaliyeed ay ka mid yihiin dadka ugu qiimaha badan shacabka soomaaliyeed maadaama ay soo saaraan waxyaabihii bulshada nolosha ay markaasi ku tiirsanayd kaalin weynna ay ku leeyihiin wax soo saarka dalka wasaaraddana ay kala shaqayn doonto wax walba oo u fududeynayo in dalagyadooda ay gaarsiiyaan suuqyada caasimadda wasiirka oo arrimaha si ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan haddaan si gaara u xuso haddaan si gaara u xuso cabashada meelaha dhibaatada ay ka cawdeen beeraleyda hadlaysay ee ku saabsan kontaroolrada meelaha lagu amniga lagu sugo caasimadda waxaanu diyaar idiinla nahay oo habeen iyo maalin ka fikiraynaa inaanu inaanu ida caawino sidii wax soo saarkiina u hagaagi lahaa sidii suuqgeyntiinu ay u hagaagi lahayd ayaanu ka shaqaynayna haddaan si gaara u xuso dhibaatada ay markaan ganacsatada hadlay ama beeraleyda hadlay ay ka cabanayeen ee kontaroolada mid waxaan dhahayaa beeraleyda soomaaliyeed midna waxaan dhahayaa ciidamada qalabka sida ee baraha kontaroolada jooga beeraleyda soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal ciidanka soomaaliyeed wuxuu u adeegayaa idinka shacabka soomaaliyeed buu u adeegayaa wuxuu sugayaa amniga shacabka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa baraha kontaroolada ee laga cawday jooga waxaan leeyahay dadkaas beeraleyda soomaaliyeed waa dadka ugu qiimaha badan shacabka soomaaliyeed maanta nool waxay ugu qiimo badan yihiin waa qofka soo saaraya ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin isiyo waxaa dadka magaalooyinka jooga ee shaqooyinka kale haya ay cuni lahaayeen kuwii doonaya inay soo saaraan way qiimahaasay leeyihin adduunka oo dhanna way qiimeeyaan beeraleydooda ama dadka wax soo saarka dalkaas u qaabilsan adduunka oo dhan wuu qiimeeya beeraleyda hala qiimeeyo dhowaana ay ahayd markii beeraleyda soomaaliyeed ay cabasho ka muujiyeen ciidanka ku sugan baraha lagu baaro gaadiidka taasoo ay sheegeen in muddo lagu hayo halkaa islamarkaana ay inta badan ka halaabaan dalagyadii ay beeraha ka soo guri jireen